magaalada farleybaax ee gobolka hiiraan iyo weliba lahunqobada ayaa kulan lahunku hadalahaya sidii war lahunqobada lahaye dadka danyarta ee abaaro saameeyaan aanase iyo ku noolin magaalada farleybaax iyo deegaanada hoos gooyana kulankii weliba goobrow ku haya wasiiro ku tirsan maamulka hirshabeelle odayaal dhalinyaro bilan iyo qeybo kale ee bulshada qaar ku mid ee shacabka ku nool degmada farleybaax iyo weliba yo ku hadaleena baahiyaasho iyo markaasay ubaahiyin in lahladeera oon ku horeyta raashin iyo biyo walina iyo tilmaamina in abaarto ku jarta dalka saameyn xog leh kuwaalate biyo ma haysanno jid ma haysanno haddii aan rabbi laga waayan waxaan u baahnaynoo hay-ad nooma imaado marka xigta waxaan waxaan u sheegaynaa madaxda inay baahi badan ka jirto waddankan waxaa ka jira biila'aan badanaa ka jirta sida duq u sheegay habeenkii aan ceelasha u dheelmannaa biila'aan darteeda loo dheelmadaa waxaan intaa ku daraynaa biilaan wayna haysaa waxbarashalaan waana haysaa caafimaad darre wayna haysaa waxaan ka codsanaynaa madaxda hirshabeelle iyo dhammaan wafuudda isla socoto kulligeed waxaan ka codsanaynaa in ay barnaamijkaas baahiyadayna ay ilaaha dabooli kara ay daboolaanaan ka codsanaynaa cid kasta oo hirshabelle waxu haysa ama hiiraan waxu haysaa farlibax ballantay ku ballanay la leedahay hay-adaha kala duwan dhan waa ka ballansiyin meeshaan waxaan rabnaa in mataqaanaa dadka meeshaan degan ay ku qancaan wixii la soo maray ilaah xaggiisa ay qadarta ka ahayd laakiin hadda insha allah ragga deegaanka ka soo jeedaan waa ka warqabaan oo agaasimuhu u horeeyo farlibaax wax ka daaha waa dhici kartaa laakiin wax ka maqnaanaha ma jiraan